الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كتاب الكبائر مقدمدي أيnu soo aragnay xadiga kabiiradana waataynu soo sharaxnay xadiga ugu wanaagsan ayna ku tageen saxaabadii qaybo ka mid ah sida cabdullahi bnu cabbaas oo laga soo naqlinayaa cabdullaahi bnu cumar ibnu mascuud iyo keyrkoodaba waa laga sheegaa taabiciintii waxaa ku tegayay xasan albasri ninka la yidhaahdo saciid ibnu jubayr mujaahid iyo daxaaq dhammaan iyaguna waxay ku tegeen macnaha macno la mid ah qolooyin baa marka waxay ku macneeyeen kabiirada in la yidhaahdo waa kulu danbin aw cadaha aw ucida faaciluhu binnaar dembi walba oo loo yaboohay qofka samaynaya naar qolooyin kale waxay yidhaahdeen maya waxaa la yidhaahdaa kabiirada waxa weeyaan maa laxiqa صaxibuha calayha bikhusuusiha waciid shadiid binasi kitaabi aw sunati hadalkaana waxaa ku tegay imaamu nawowi raxmat اllahi tacaala calayh kitaabkiisa alrawda sidaasuu ku sharaxay kabiiradu waxaa la yidhaahdaa waxa loo ballan qaaday saaxiibkeeda gaar ahaan waciid iyo goodi daran uu ku soo arooray nas kitaabka ilaahay subxaanah wa tacaala ama sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam qolooyin kale waxay yidhaahdeen imaamu albaqawi raxmat اllahi tacaala calayh isagu wuxuu odhanayay maya waxaa la yidhaahdaa inaha kulu macصiyatin awjabat اlxad waa macsi walba oo waajibinaysa xad haddii sidaa la yidhaahdo kabaa'iradii waxaa ka mid aynu niri macasi aanan xad lahayn ama dembi aanan xad lahayn sida kadibkii oo kale wa shahaadati الzuri wa qowl الzuur xadiidkii abi bakrata nufeyc bn اlxaariث ayaa markaa bushi u keenaya qaacidada imaamu nawowi uu ku tegay imaam albagawi raxmat اllahi tacaala calayhim ajmaciin qolo saddexaad ama afraad iyagu waxay yidhaahdeen waxa weeyaan inaha maa nasa alkitaabu calaa taxriimih waa kabiiradu waa wax allaala wuxuu tilmaamay qur'aanka kariimka ah ama sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam xaramnimadeeda aw wajaba fii jinsihi xad ama ficilkaa iyo wixii la mid ah uu waajibiyey xad in laga gooyo qofkaa isaga ah sida tuugnimadii hadduu waxda in gacanta laga gooyo hadduu zinaysto in la karbaasho ama dhagax lagu dilo iyo gayra dalik ama waxay yidhahdeen waa tarku fariida tajibu fawra waajib uu ka tegay qofkii ka toobadkeen inta la yidhi uu diiday markaa sidaa ay ku dhacday beentii iyo shahaadatu zuurkii iyo ashahaada fi riwaaya xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sanadkiisii been loola yimaado ama matnigiisii been loola yimaado iyaduna waa la mid hadal noocaas oo kale ah ayay sheegeen iyaguna oo ibnu surayj ayaa hadalkaa qaba iyo imaamu alharawi oo min ashaaficiyiin iyaguna ka mid ah ayaa sidaa ku tegay qolooyinka shanaad waxay yidhaahdeen waxa weeyaan maa awjaba alxad waa wax allaale wixii waajibinaya xad kabiiradu taasoo qofka loo jeedinaya xaggiisa waciid sagiiraduna waxaa la yidhaahdaa wixii intaa ka soo haray hadalkaana waxaa ku tegay imaamu almaawardi kitaabkiisa alxaawi alxaawi ayuu sidaa ku odhanayay qolooyin kale waxay yidhaahdeen maya waxaa la yidhaahdaa kabiiradu waxa weeyaan waxaa la xarimay cayntiisa shak- shayga isagaa sidiisa loo xarimay ama macno fii nafsihi ah baa loo xarimay qofka haddaba la yimaada wuxuu keenayaa inuu ku dhaco shay muxaram ama shay manhi ah sidaa darteed ayaa waxaa la yidhaahdaa kabiira ayay yidhaahdeen kabiira ayay yidhaahdeen xadkaasayna u sameeyeen kabiiradii iyo sagiiradii waala yati xaal intaasoo qaacido ah dhammaan bushii baa la wadageliyey culimada islaamka qolooyin kale iyagu waxay yidhaahdeen maya kabiiro waxaa la yidhaahdaa kullu ficlin nasa alkitaabu calaa taxriimih ficil walba oo qur'aankii iyo sunnadii ay ku tilmaameen xaaraamnimadiisa intaasoo afcaal oo waxaa jirta xaaraamnimadooda aynan tilmaamin haddana kaba'irtii ka mid ah marka qaacidada iyada ahna xoogaa daldaloolaa lagu sheegay qolooyin waxay yidhaahdeen xad maba lahaba kabiiradu waxaa ka mid ah imaam ciz ibn cabdisalaam sultaan alculamaa ninkii la ohan jiray hadalkaa isaga ahna imaamka la yidhaahdo ibn abilciz ee caqiidata taxaawiyada sharxay ayuu wuxuu odhanayay markuu hadalkaa bushi gelinayay isaga ayaanan dul istaagin mooyaane xad way leedahay maxaa yeelay me saxaabaday ka soo aroortay iyo taabiciintii xad waa loo yeelay kabiirada xad male marka uu leeyahay isagaanan dul istaagin mas'alada mooyaane way leedahay hadalka noocaas oo kalea waxaa kaloo ku tegay imaamu alwaaxidi ninkii la ohan jiray ee madhaba shaaficiyada mufasirka ahaa ayaa isaguna ku tegay imaamu alghazali isagu wuxuu odhanayay macsi walba oo qofka gaarsiinaysa in uu dareemo waxan inay macaasi yihiin qalbigiisa uu ka helayo ka nadaamonayo oo ka qoomamoonayo isla markaana uusan ku dhiiran karaynin dadka hortooda inuu ku sameeyo waa kabiira weeyaan hadalkaa isagaa xoogaa waxayd moodaa tasaahul inuu ku jiro waalaa yati xaal hadalladaasoo dhan waa laga habboon yahay qaacidada ugu habboon sida sheikh alislaam ibna taymiya uu ku tegayo ibn alqayimna uu ishaarayo ardayoodana ay qabaan saxaabadiina laga soo naqlinaya ayaa waxay tahay waa dembi walba dembi walba ayaa la yidhaahdaa oo waciid shadiid uu ku soo arooray ama xad uu ku soo arooray min xuduud illahi caza wajal ee alla uu ku tilmaamay ama sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ama lacnad ay ku soo aroortay waxaa la yidhaahdaa waa kabiira min alkabaa'ir dembi walba oo lacnad ay ku soo aroortay ama xad xuduudda ilaahay ka mida uu ku soo arooray ama waciid shadiid uu ku soo arooray kaasaa la yidhaahdaa marka kabiira hadalkaasaa ugu wanaagsan sidaasaana wanaagsan in la yidhaahdo way jiraan hadallo kale oo culimmadu ay ka yidhaahdaan marka meeshaasaan insha allah ku gaabinaynaa talkhiis ahaan hadalladii culimmada islaamku ay ka yidhaahdeen xadka kabiirada marka ay sharxayeen waxaa marka haddaba aynu tilmaanay dembiyada in la kala qaybinayo oo sagiira iyo kabiir loo kala qaybinayo waana kan ay qabaan jumhuur ahli lcilmi waana kan ay ku tageen ahlu sunna waljamaaca wixii intaa ka soo haray oo ashaacirada iyo kuwa la midka ah iyo iyagu waxay leeyihiin dunuubta kabiir iyo sagiir ma wada lehe kulli waa isku wada mid laakiin sida saxa oo nusuusta kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca culimada muxaqiqiinta uuna tusayo waa in dembigii la qaybinayo loo qaybinayo kabiira iyo sagiira maxaa yeele kitaabka ilaahay baa na tusinaya in tajtanibuu kaba'ira ma tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum aladina yajtanibuuna kaba'ira alithmi walfawaaxish ila lamam waatuu alla yihi subxaana wa tacaala marka lamamkaa iyo sayi-aadka iyo waa kuwa yaryarkaa loola jeedaa wixii intaa ka soo haray ilahay waa dhaafaya subxaana wa tacaala kabiiradii wixii ka soo haray axaadiis badan aynu arki doonana waxay noo tilmaamaysaa in dembigii uu qaybsamayo xaddi mutawaatir ahna weeyaan macna mutawaatir ahna weeyaan macnaha nebiga looga soo naqlinaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh in dembigii uu leeyahay dembi weyn iyo dembi yar sidoo kale waxaa muhima inaynu ogaano dunuubta sideedaba baraka ma laha maxaa yeelay dembiga iyo cisyaanku qofka risqigu ka xarimaa waa lagu ciriiriyaa qofka caasiga ah risqigaa lagu ciriiriyaa sidoo kale qalbigiisaa madoobaada wejigiisaa doorsoomayo nuur yeelanaynin maxaa yeelay waman lam yajcal illahu lahu nuur famaa lahu min nuur sida ilaahay yidhi qofka alle subxaanah wa tacaala daacadiisa la yimaadana nuur weeyaan wejigiisa allah nuur u yeelaya subxaanah wa tacaala sida ilaahayba inoo tilmaamay qur'aanka nebigana uu sunnadiisa ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh dadka marka ahlu taaca ah ee ilaahay aطeecaya subxaanaه wa tacaala wuxuu faray la imanaya wuxuu ka ka fogaanaya ku dadaalaya waxyaabaha طaacaadka ilaahay subxaanaه wa tacaala wejigooda waa nuuraya wejigooda waa nuuraya kulamaa qofku ziyaadsado طaacaadka kulamaa wejigiisana uu nuuro ilahay qalbigiisana uu waasiciyo subxaanaه wa tacaala kulamaa qofku ka fogaado ilaahay طaacadiisa oo uu u dhowaado macaasida iyo waxa ilaahay reebay subxaanaه wa tacaala kulamaa qalbigiisana mugdi uu noqonayo oo qalbigiisii mugdiyoobayo ciriiri gelayo risqigiisii ciriiri gelayo wejigiisii madoobaanayo khalqiga ilaahayna ay nacayaan maxaa yeelay qofku daacada ilaahay ka zuuli maayo ilaa ilaahay ka jeclaado sida xadiidkii nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu alla jeclaado jibriil buu ku yidhaahdaa anaa jeclaadaya jeclow jibriil wuxuu la hadlaa malaa'igta oo dhan wuxuu yidhahdaa ilaahay baa jeclaadaya jeclaada hebel jacaylka isaga ah baa dhulka loo soo dejiya addoommada ilahay mu'miniinta jeclaada sidaa waxaa la mid ah caasinimadii allah naca qofka caasiga ah jibriil baa naca malaa'igtao dhan baa nacda addoommada ilaahay dhulka jooga mu'miniinta naca qofka caasiga ah marka cisyaanku wax wanaaguu leeyahay ma jirto dunuubta lala yimaado xadiid baa jira fii musnad alimaami axmed iyo sunan ibnu maaja ku sugan sanadkiisuna uu xasaniyey sheekh naasir raxmat ullahi tacala caleyh nebigu uu ku leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ina almu'mina ida adnab qofka mu'minka ah hadduu dembi ku dhaco muminkii hadduu dembi ku dhaco nukitat nuktatan sawda'a fii qalbi dhibic madow baa la saaraa qalbigiisa haddii uu fain taaba wastakfar ilaahay u toobad keenoo u laabtoo dembi dhaaf la yimaado saqala qalbu waa laga qaadaa dhibicdii madoobeed ee qalbigiisa fuushay waa laga tirtiraa hadduu laakiin ka toobad keenin wain lam yatub zaad dembi kaluu la imanayaa mid kaleo loogu daraya dembi kaluu la imanayaa tu kalaa loogu darayaa xataa tacluwa qalbah buu nabig yidhi alayh salatu salaam ilaa qalbigiisiiba wada madoobaadaba markaasuu nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam kaasi waa raanka ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala kalaa bal raana calaa quluubihim ma kanuu yagsibuun waxa qalbigooda daboolay waxay kasbanayeen oo raan ahaa ee mugdi ahaabaa daboolay macaasiduna waa la dagaalan ilahay subxaana wa tacaala qofka la yimaada alluu la dagaalamaya maxaa yeelay qolooyinkii ilaahay uu halaagay markuu ka hadlaya wuxuu yidhi falamaa aasafuna maxay ahayd intaqamnaa minhum markay ilaahay carageliyeen oo macaasiday ilaahay ku carageliyeen ayuu ilaahay ka argutay subxaana wa tacaala intaqamnaa minhum buu alla yidhi markuu reer bani israa'iil alla tilmaamayay markuu daayar iyo doofaarba ka dhigay rabbi wuxuu yidhi falamaa catow camaa nuhuu can qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin markay ku madax adeygeen wixii laga reebay madax adayg bay la yimaadeen in ay la yimaadaan wixii ilaahay ka reebay war dhaafa war ka jooga war allaa reebay war waa xaaraam war waxaan daaya madax adayg waa laga kari waaye falamaa catow camaa nuhuu can qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin buu alla yidhi waxaanu ku niri buu alla yidhi noqda daayeero khasaaray qirada sidaasaa alla u bedelay subxaanah wa tacaala aayad kale waatuu rabbi inooga warramayay subxaana wa tacaala dembiga aanu samaynayno haddii ilaahay inoo qaban lahaa subxaanah wa tacaala dhulka cidna lagagama tageenba walow yu'aakidu allahu nnaasa hadduu ilaahay dadka u qaban lahaa subxaanah wa tacaala bima kasabuu ma taraka calaa dahriha min daaba ilaahay wax uu kaga tegi lahaaba dhulkan dushiisa ma jirto walidalika culimada islaamku aada uga digeen dunuubta aayadaha noocaasna qur'aan alkariim aad bay ugu badan yihiin dembigu marka yaraan iyo weynaantiisaba in la iska ilaaliyo weeyaane marna aan lala imanin walidalika ayaa ninkii la yidhaahda taabiciga sulayman ataymi raxmat ullahi tacala calayh min ahli lxadiidi weeyaan umahad sita way ka wariyaan xadiidkiisu waa taabiciintii sigaara taabiciin weeyaan dabaqaadka taabiciinta raggii ugu yaraa buu ka mid yahay haddana waa rajul hiqa ah ayaa wuxuu odhanayay ina arajula war qofku la yusiibu damb dembi buu ku dhacayaa fi sir maaha meel calan aho dadku ay wada arkayaan si sir ahoo hoosuu u samaynaya dembigii fa yusbixu dalika wa calayhi madalla arrintiibuu marka wuxuu waa beriisanayaa iyadoo wejigiisa ay ka muuqato dullinimo iyo ahaane ay ka muuqato walidalika ayaa fudayl bna cayaad wuxuu odhanayay raxmat ullahi tacaala min culamaai ahli maka u ahaa raggii zuhdiga iyo waraacnimada lagu yaqaanayna waa ahaa ayaa wuxuu odhanayay hadday dembi yar u iga dhaco waxaan ka garanayaa dembi inuu iga dhacay buu yidhi haweenaydaydii ilmahaygii daabadaydii aan raranayay intaasaan ka garanaya ayagaa igu madax adeegayu yidhi daabadii baaba diidaysaba inuu fuulaba ama inuu rarki saaraba ama inuu wax ku rartaba iyadii baaba diideysaba wax kale ma aha ilaa waa dunuub aan la imid buu yidhi raxmat ullahi tacaala calayh dembigay daabadu ku diiday tolow ee uu sidaa ku ogaaday maxaad u malaynaysaa annaga maanta ninkii la odhan jiray yaxya bna mucaad ee isna sidaasoo kale min ahli lxadiid ka mid ahaa raggii fiqaadka ahaana ayaa wuxuu odhanayay waxaan la cajabaa buu yidhi oon la yaabaa qofka intuu ducaysanaya ilaahay gacmaha u taagaya ee odhanaya walaa tushamid biya alacdaa ilaahayow ha igu farax gelinin cadowga ee isaga naftiisii ku farax gelinaya cadowga oo se ugu farax gelinayaa baa la yidhi cadowga isagii baa naftiisii isku farax gelinaya cadowga ilaahayna wuxuu ka baryayaa uu leeyahay rabbi laa tushamid biya alacdaa ilaahayow ha igu farax gelinin cadowgayga waayo caduw alacdaa waa ibliis weeye lacanahu llah sida ilaahayba qur-aanka inoogu sheegay shayطaanka ina الshayطaana muxuu yihi alleh lakum caduw faاtakiduuhu caduwa inama yadcuu xizbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir shayطaanku wuxuu idin yahay cadow ee cadow ka samaystuu rabbi yihi subxaana wa tacaala wuxuu ugu yeerayaa asxaabtiisu in ay noqdaan kuwii saciiro gala dembigan aada la imanayseed ilaahay ku caasinaysa subxaanahu wa tacaala waa marka hore ee shayطaan oo ku farxaya aad iyo aad buu ugu reynreynaya walidalika nabiga inoo sheegay calayh الsalaatu wasalaam ibliis carshigiisa wuxuu dul dhigtay badda ciidamadiisuu soo diraayay awlaaddiisii iyo shayaadiintii inay fasahadiyaan dadka marka waagu barya isagaa loo laabtaa qolo walba riboorkay bixisaa anigu waxaan ku kallifay sidaa anigu waxaan ku kallifay sidaa anigu waxaan ku kallifay ninkii la ii diray sidaa mid yidhaahda khamri inuu cabo inuu been sheego inuu zinaysto inuu tuug noqdo inuu ka noqdo waxaasaan ku kallifay mid walba midka kale intuu ka dembi weyn yahay waa ka jecel yahay waa ku farxayaa waa ku farxayaa wa haaniyan qofku markuu dunuubtan la imanayo maalinta qiyaamaha ah ee ilaahay hortii la wada taagan yahay yowma tubla saraa'ir wax la qarinaya ma laha saraa'irtii oo dhan waa la muujinaya allahna subxaana wa tacaala yaclamu khaa'inat alacyuni wamaa tukfi suduur wax ka qarsoon ma jirto wax walba waa muujinaya ilaahay maalintaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu odhanayaa iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba kitaabkaaga akri maanta isagaa kuugu filan xisaab marka qofka kitaabkiisii bidixda laga siiyey dadkii oo dhan iyo khalqigiina ay wada daawanayaan miyuunan isku farax gelinin cadowgiisii marka nacam wey waa farax geliyey marka dembigu sidaasuu ka dhigan yahay qofku inuu iska ilaaliyo weeyaan xadiidkii xasanka ahaa ee rasuulka calayh isalaatu wasalaam laga warinayana wuxuu odhanayay qofku dembi buu la imanayaa ilaahay subxaana wa tacaala risqigiisii ayuu kaga cuslaynayaa risqigii baa uu culays laga gelinayaa maxaa yeelay macaasida uu la yimid darteeda marka dunuubtii in la iska ilaaliyo mid yar iyo mid weyn weeyaan amaa dunuubtii kuwa ugu waaweynaa waxaa ugu weyn ashirku billah alkabiiratu lula kabiirada ugu horeysa waxa weeyaan ashirku billah inay iyada ugu weyn tahayna waynu tilmaanay xadiid nebiga laga warinayaa tilmaamayay salawaatu llahi wasalaamu calayh oo uu nebigu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh marka uu ka hadlayay akbaru lkabaa'ir ashirku billah dembi lala yimaado waxaa ugu weyn ilahay shirkinimadiis subxaana wa tacaala ilahay oo wax lala wadaajiyo kaasaa ugu weyn shirkiguna waa aqbax dunuub weeyaan dembiyada kan ilaahay ugu necab yahay weeyaan subxaana wa tacaala dembiyada ku ilaahay ugu necab yahay weeyaan subxaana wa tacaala dembiyada ilaahay waa xaggiisa waa ku kala fudud yihiin laa shak dembi uusan ilaahay marnaba dhaafaynin uusan marna cafinaynin waa shirkiga weeyaan amaa wixii isaga ka soo haray ilaahay waa dhaafaya ina allaha laa yakfir an yushraka bih wayakfiru maa duna dalika liman yashaa wixii intaa ka soo haray ilaahay qofkuu doon u dhaafaya liman yashaa baa la yidhi mashii'ada ilaahay waxaa lagu xiray dembiyadii shirkiga ka soo haray cidduu doonuu ilaahay u dhaafaya subxaana wa tacaala marka amaa shirkiga ilaahay ma dhaafayo shirki wax la yimaada dhulkan waxa ugu horreeyey qowmu nabiy llahi nuux liajli dalika ayaa waktigiisii intuu dheeraaday alle wuxuu odhanaya fii suurati cankabuut markuu ka hadlaya falabitha fiihim alfa sanatin ilaa hamsiina caama kun konton dhiman sagaal boqol iyo konton sano weeyaan ayuu dhex taagnaa ilaa uu yidhi rabbi inii dacawtu qowmii layla wanahaara falam yazidhum ducaa'iya ila firaara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا muddadii oo ku dheeraatay darteeda sagaal boqol iyo konton sano ayuu waxyi ilaahay subxaana wa tacaala gaarsiinayay oo nebi ahaa oo intaa diinta ilaahay u sheegaya wallah war shirkigan ka hara war shirkigan ka hara muddadaa dheer intuu u sheegayay baa waxay ahayd war ilaahay keliya caabuda cidna ha la caabudina ilaahay ilaa ay gaareen inay indhahana ka laabtaan oo ay marada kaga dabooshaan dhagahana faraha gashtaan oo ay yidhaahdaan wa asaruu wastakbaruu istikbaara kibir iyo isla weynan heerkaasay gaareen alle subxaanahu wa tacaala waa halaagay nabiy llaahi nuux waxaa la yihi doontii samayso iyagana biyaaba ilaahay ku qarqiyay subxaana wa tacaala wax shirki la yimaada marka iyagaa ugu horreeyey waxay yidhaahdeen ha ka tegina ilaahyadiina waddan walaa suwaacan walaa yaguuha wayacuuqa wanasra intaasoo ilaahiyay lahaayeen oo ugu waaweynaa weliba asnaam ay samaysteen cabdullahi bnu cabbaas sanad saxiixa laga warinaya wuxuu leeyahay waxay ahaayeen dad bini aadana kuwaasi dadka bini aadankana waxay ahaayeen dad sulaxa ahoo wan wanaagsan oo saalixiin ah way dhinteen qabriyadoodii bay hagaajiyeen waa lagu dul ictikaafay cabbaar markii lagu dul nagaaday baa waxaa la yidhi dadkii yaanan la hilmaamin taallaha loo dhiso taalladii baa loo dhisay iyo suuradoodii suuradii baa la barakaystay wax yar markay ka soo wareegtay ee muddo iyo zaman jiilashii dambena waaba caabudeen inay ilaahay yihiin bay u qaateen marka dad wan wanaagsan bay ahaayeene ma ahayn dad xun iyagu waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasran dad wanaagsan bay ahaayeen baa la yidhi marka cabdullahi bn cabbaas sanadkiisa xasanka ah ee lahu xukmu rafci culimmadu ay yidhaahdaan sidaasuu tilmaamaya dadkii wan wanaagsanaa baa heerkaa marka la gaarsiiyey walaa shaka ummadeennana inay la imanayso dembiga isaga ah waynu aragnaa dadkii wan wanaagsanaa qabuurahoodii in la dul ictikaafayo iskaba dhaaf iyaga iyo carradooda in la barakaysanayo shaksiyadoodii iyo qabrigoodiiba daa carradoodiibaa la barakaysanaya laleeyahy turaab carra adhiyana waa turaab leh sidaasaa la leeyahay oo macno ay kala leedaadan garanaynin carabi iyo soomaali in lagu kala sheegay mooye leanna turaab iyo carro waa isku macno weeyaan carrada laga soo qaaday biyoley waa turaab weeyaan macnaheedu waa shirki weeyaan ilahayna shirkiga ma dhaafo subxaana wa tacaala wax la yimaada marka waxaa ugu horreeyey qowmu nabiy llahi nuux uma tataabaca alamr arrintu waxayba noqotayba silsilad xiriir ah atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun ilahay uu yidhi war miyay isu dardaarmeen arrinkan isaga ah kuwii hore waaba la halaago aa la cirib tiray kuwan dambe maxaa iyagana sidii ka dhigay ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yimid oo ay yidhaahdeen ma nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa asnaamtan u caabudi mayno ilaa inay ilaahay noo dhaweynayaan mooye subxaana wa tacaala kuwan maanta qubuuraha dul taaganna war maxaad ku faraysaa haddii la yidhahdo wuxuu leeyahay waan ogahay inuu anoo kale yahay oo bini aadan yahay laakiin ilaahay buu iiga dhow yahay subxaana wa tacaala alle iyo awliyada ilahay in la isku daro weeyaan in la kala gooyo maaha marka waa nafs alcayn weeyaan waa shirkigii sidiisii ah allana subxaana wa tacaala shirkiga ma dhaafo shirkiga waa la qaybiyaa sida saxa ah oo waxaa loo qaybiyaa shirku lakbar iyo shirku اlasqar shirki weyn iyo shirkigii yaraa kutubi tawxiid dhammaan waa lagu caddeeyaa shirkiga weyn waxaa noqonaya kuwa hadda aynu tilmaanay shirkiga noociisa yaryarka ah ee dadku aynan aada uga nabadgelaynin waxaa ka mida ilaahayna uusan jeclayn oo shirki ah isaguna waa riyaa iyo sumcada istuska iyo ismaqashiinta dadka dadka oo la ismaqashiiyo oo la istuso oo la isku ammaano oo sida taasaa ka mid ah allana subxaanahu wa tacaala waa necab yahay xadiid fii muwaطa imaam malik saxiixana ku sugan ayaa wuxuu aha sanadkiisa uu sax yahay nebigu wuxuu odhanayay salawaatu llahi wasalaamu aleyh rab اlciza jala wacala maalinta qiyaamaha wuxuu yidhaahdaa ana agna shurakaa'i can shirki dad wax wadaaga cid wax wadaagta aniga kan ka deeqtoomaan ahay waxay wadaagaan qofka wax ila wadaajinaya adduunka ee aniga iyo qolooyin kale wax isugu keen darayay waa ka deeqtoomaa maanta bal qolooyinku wax iigu darayay ha ka doonta abaalkiisi maanta sidaasuu rabbi yidhaahdaa subxaana wa tacaala oo qolooyinkan marka maanta al ilaahay awliyada isku daraya alle maalinta qiyaamaha wuxuu leeyahay bal iyagii u doonta ama sheekh haways u doono ama sheekh cabdulqaadir u doono ama he kaa doontaba u doono adigu tiri wixii waddankeenna ku aasnaa dhammaan waa isku wada mid weeyaan ama caalam alcarab ku aasan intaasoo dhan ba miduu doonaba ha ahaadee ilahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waa ka deeqtoomaa shirkiga marka kiisa yar iyo kiisa weynba in la iska ilaaliyo weeyaan shirkiguna akhfa min daniibi nam waa nooga qarsoomitaan badan yahay quraanjo ama quraanyadii bahasha la yidhaahdo ee habeen madow socota ee dhagax sibsiba dushii ku socota shan qarmi ay leedahay miyaase la arkayaa maya sidaa waa nooga dhuumasho badan yahay in la iska ilaaliyo weeyaan hadduu noqon lahaa dhinaca maasha dhinaca ictiqaadka dhinac walbaba qofka inuu iska ilaaliyo shirkigii waa wax qabiix ah weeyaan oo foolxun ilahayna uu naga reebay subxaana wa tacaala ummadihii horena sidaasay ahaayeen nebi ilaahay soo diray ma jiro ilaa wuxuu ummaddiisa u dardaarmayey ilahay keliya caabuday subxaana wa tacala wama arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxi ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduun tawxiidkaa ilahay la soo dirayay subxaana wa tacaala laa ilaha ila allah ayaa nebi walba lala soo dirayay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dacwada ambiyadu inay mid keliya tahay sida xadiidka fi صaxiixi اlbukhaari nebigu uu ku sheegay salawaat اllahi wasalaamu calayh naxnu macaashira alanbiya buu odhanayay annagu haddaanu nahay ambiyadii kulankooda waxaanu nahay walaalo aabbahood uu mid keliya yahay hooyooyinkooduna kala tegsan yihiin soomalaan arkin rag walaalo ah oo toban ah mid walbana hooyo gooniya macnuha nebigu oola jeedaa waxay tahay salawaatu llahi wasalaamu calayh asl tawxiid waanu wadaagnaa dhammaan ambiyado dhan laakiin sharaaicda kale waanu ku kala duwannahay oo iyagu salaadooda gooni bay ahayd salaadeennana waa gooni waktigeedaa gooni ah waktigu waa kala duwan yahay kayfiyada ragcaadkaa kala duwan cadadkaa kala duwan wax o dhan baa kala duwan siyaamkeenna iyo siyaamkooda waa kala duwan yahay waxyaaba iyaga xaggooda xalaalka ah baa xaggeenna xaaraamka ah waxyaaba iyaga xaaraamka ah baa annaga xalaal noo ah wagayra dalik sharaa'icda kale waa kala duwanta laakiin asalka millada waa shay keliya weeyaan oo waxay tahay laa ilaaha ila allah taa weeyaan wma arslna min qablika min rasuul ila nuuxi ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduun shirkigu marka waa shayga ugu horeeya ee ugu foosho xun weeyaan kabiirooyinka oo dhan dembiye lala yimaado dembiga ugu foosho xun weeyaan annaguna wuxuu noo yahay midaan waxbaba ahaynba qofka ma loogu cudur daarayaa marka shirkigii oo cudurdaar ma yeelanayaa dadkiibaa marka in la kala qaado u baahan dunuubta iyo macaasida oo dhan baaba sidaa ku dhisanba dembiyada waaweyn baaba ku dhisan qofka waxaa la fiirinayaa bi-ada iyo meesha uu kusoo koray xadiidu lcahdi bilslaamiya qof islaamnimadiisa iska cusubta aan garanayninba waxan maantuu soo islaamay laa ilaha illa allah muxamedun rasuulu llah yidhi saacaddii ku xigtayna khamru cabe maba ogaba loola dhaqmi maayo sida qofka islaamnimo iyo beled islaam lagu dhalay maxaa yeelay kan bi-a islaam uu kusoo korayo waa yaqaanaa in khamrigu xaaraam yahay qof dhul islaam kusoo koray oo aan garanayn khamrigi inuu xaaraam yahay miyaa jira may way yar tahay suurtagalna ma aha bal marka waxaa la fiirinayaa qofkan isaga ah xaaladiisu siday tahay in lagu cudur daarayaana shaki ma lah maxaa yeele qofku wuxuu jaahil ka yahay ilahay u qabsan maayo subxaanah wa tacaala laakiin wuxuu aqoon u leeyahay rabbi waa u qabanaya subxaanah wa tacaala rabbana laa tu'aakhidna in nasiina w akhta'na in ilahay wax lala wadaajiyo waa mamnuuc qof aan garanaynin ma lah laakiin qofka marmarsiyo ka dhiganaya sida madaxda aan loo gaari karaynin ilaa inaad wasiirada sii marta mooye madaxweynaha sidaas si la-eg ilaahay ma gaari karaysid inaad janjarada u martid mooye qofkaasi shirki buu ku dhacay looguna cudurdaari maayo abadan marka cudurdaarku waa shay sharci ah waa loo cudurdaarayaa laakiin qofka jaahilka waa loo cudurdaarayaa haddiise la waayo shuruudii intifaau lmawaanicna la waayo arrintaa iyadaa waxay keenaysaa qofkaasi inuu gaalnimo iyo shirki ku dhacay oo waynu ogsoonnahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkii fi saxiixi muslim maalin isagoo saxaabadiisa la socda ayay waxay soo mareen qolooyin mushrikiin ah oo geed iyagu ku xirtay seefahooda markaasay waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah ijcal lana data anwaad kamaa lahum data anwaad rasuulka allah waxaa noo yeeshaa geed sidan oo kale ah oo aanu annagana seefaheenni ku xiranno maxaa yeele kuwaasi seefahooda ayay ku barakaysanayeen geedka hoosti annagana noo yeel bay yidhahdeen saxaabadii nebigu wuxuu yidhi allahu akbar inaha sunan allaa weyn laakiin waxaan aada sheegaysaan waa sunna weeyaan waa dariiq ummadihii hore ay soo mareen tiyo kale un baad maraysaan waxaad la mid tihiin buu yidhi qowmu bani israa'iil nabiy llaahi muusa markii fircoon ilaahay uu halaagay iyagoo arkaya baddiina ay dhaafeen iyagoo sii socday waxay sii mareen qolooyin sanam caabudaya markaasay waxay yidhahdeen ijcal lana ilaahan kamaa lahum aaliha muusow ilaahyo noo samee noo qorqorbal sida kuwanba ilaahyo u leeyihiin war fircoonki idin dhibay rabbigii idinka halaagay miyaad maanta rabtaa inaad sanam ka dhigtaan sidii oo kale ad la mid tihiin buu nebiga yidhi alayh isalaatu wasalaam kuwaasi shirki maxdi ah bay ku dhaceen nebigu alayh isalatu wasalaam kuwii oo kale ad la mid tihiin buu yidhi marka shirkigu waa wax cadiim ah weeyaan qofku inuu iska ilaaliyo u baahan acmaashiisana inuu ilaahay u bandhigo subxaana wa tacala khaalis ooga dhiga ilaahay faman kana yarjuu liqaءa rabih falyacmal camala صalixا wla yushrik bicibaadati rabih axada alkabiiraة اlأulى kabiirada hore waxa weeyaan ashirku biاllahi tacaalى ilahay oo wax lala wadaajiyo wa huwa waxa weeyaan an tajcala lilahi sheekhu waa soo gaagaabin doonaa wa huwa waxa weeyaan an tajcala inaad u yeeshid lilahi alle niddan waday inaad u yeeshid waday iyo saaxiib iyo cid wax la wadaagta inaad ilahay u yeeshid ilahay subxaana wa tacaala keligiis inaad aadan u daynin cibaadadii hadday noqon lahayd alkhuduuc alkhushuuc alragba alrahba alkhawf alraja ila gayri dalik anwac alcibaada oo dhan inaadan ilaahay u daynin eh aada ilahay subxaana wa tacaala wax la wadaajisid aada wax ku dartid oo ku lamaanisid ilaahay an tajcala lilahi ilahay inaad u yeeshid weeyaan niddan waday wa huwa isagoo ilaahayna khalaqaka adiga uu ku abuuray watacbuda inaad caabudid weeyaan macahu ilahay maciisa hayrah cidaan isaga ahayn inaad la caabudid kaasoo noqon kara min xajarin dhagax oo sanam aad qortay ah aw basharin ama bini aadan nool ama mid qabri ku jiraba ah aw shamsin qorax aw qamarin ama dayax aw nabiyin ama nebi inaad ilaahay la wadaajisid oo alliya nebi moxamed inaad isku dartaa ama ambiyadii kale aw shaykhin ama sheekh inaad ku dartid ilaahay alliya sheekh hebel aw jiniyin ama jini inaad ilaahay la lamaanisid fiqburaale iyo kuwii la midka ahaa aw najmin ama xidig aw malakin ama malag inaad ilaahay la wadaajisid aw gayri dalik iyo waxa intaa lamid ahoo dhan ba inaad ilaahay la wadaajisid qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in isaga wax lala wadaajiya ilaahay ma dhaafo wayakfiru se ilaahay waa dhaafaa maa duuna dalika wixii intaa ka soo haray liman qof buu ilaahay u dhaafaya shaa uu doono ilahay mashiiadiisu ku xiray subxaana wa tacaala cidduu u dhaafayana ma garan karayno liman yashaa weeyaan marka cidduu ilaahay doono ayuu u dhaafaya subxaana wa tacaala wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi inahu man qofkii alle inahu man war qofkii yushrik billahi ilaahay wax la wadaajiya faqad xarama ilaahay waa ka xarimay kaa isaga ah calayhi korkiisa aljannata ilaahay waa ka xarimay ilaahay subxaana wa tacaala qofkii isaga wax la wadaajiya ilahay waa ka xaaraam yeelay jannada wa ma'waahu meeshuu u hoyanayana annaar weeyaan qofkaasi meeshuu u hoyanayana waa naar weeyaan qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina shirka war hoy shirkigu la dulmun cadiimun dulmi aad iyo aad u weynan badan weeyaan cid la dulmiyo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ugu foolxun dulmigiisa ilahay baad dulminaysaa marka rab lciza jala wacala ku abuuray ma ashhadtum khalqa asamaawaati walard walaa khalqa anfusihim buu ilahay yidhi cirka markaan abuurayay oon dhulka abuurayay oon iyaga abuurayay cidna maanan markhaati gelin ciduu ilahay kala tashaday miyaa jirta naftiisa waan ku abuuri rabaaye maxaan sameeyaa maxay xaaladaadu noqonaysaa maxaad ku dambayn doontaa maxaa ilahay ciduu weydiiya miyaa jirta maya haddaba seed ilahay wax ula wadaajin kartaa marka subxaanahu wa tacaala inahu man qof allaaliya qofkii yushrik billah ilahay wax la wadaajiya faqad xarama allah ilahay waa ka xaaraam yeelay qofkaasi calayhi korkiisa aljanna xaaraan bay ka tahay jannada xaaraan maxaa la yihahdaa waxaan suurtagal ahaynba allah wuxuu leeyahay suurtagal maba ahaba jannadii qofkaa inuu galo bal wa ma'waahu meeshuu u hoyanaya kaasi annaaru weeyaan jannana xaaraan bay ka tahay hoyadkiisa iyo meeshuu ku sugnaan doona ee makaanu istiqraarkiisana waa naar weeyaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina shirka shirkigii la dulmun weeye cadiimun weynan badan shirkigu waa dulmi aad iyo aad u weyn wal-aayaatu fi dalika kaiira aayaadka arrintaa ku soo arooray aad bay u tiro badan yihin ee qur'aanka uu tilmaamayo faman ashraka billah qofkii ilaahay wax la wadaajiya faman ashraka billahi tacaala qofkii ilaahay wax la wadaajiya uma maata kadibna ku dhinta arrintaa mushrikan isagoo ah fa huwa min asxaabi nnaari qacan weeyaan kaasi asxaabu nnaar weeyaan qacan oo go-anba saasayba ku go-an tahayba qofkaasi naar inuu gelayo waa go-an tahay ilahay agtii subxaana wa tacala shaki inoogama jiru yihi sheekh kamaa ana sida qofka kamaa ana man aamana sida qofka rumeeya billahi ilaahay ee wamaata ku dhinta mu'minan isagoo ah isagoo laa ilaha ila allah ku hayuu dhintay qofkii fa huwa min asxaabi اljannati weeyaan qofkaasina ama isagoo mu'min ahoo salaa tukanayuu dhintay yuusan tawxiidba ku dhimanin lakin dembiye kale la yimid wa in cudiba ha la cadaabo haddii la doono lakin waa mu'min qofkaasina qofka marka isagoo shirkigii ku dhex jira dhintay ama carabka ku haya dhintayna waa min ahli الnaar qaطcan qofkaa isaga weligiina laga soo saari maayo qala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi alaa unabi'ukum ma idin sheegaa biakbar اlkabaa'ir dembiye lala yimaado kuwa ugu weynanka badan waa xadiidkii abi bakrata nufeyc bn alxaarith aynu soo aragnay shalay weeyaan ee bukhaariyo muslim ba ay soo saarayeen alaa unabi'ukum ma idinkaga warramaa biakbar اlkabaa'ir dembiye lala yimaado kuwa ugu waaweyn ma idinkaga warramaa dembi lala yimaado kuwa ugu waaweyn ma idin sheegaa buu nebig yihi alayh الsalaatu wasalaam awala waxa weeyaan alshraaku billah ilaahay oo wax lala wadaajiye subxaana wa tacaala cibaadadiisa cibaadaduna wax yar ma aha waa wax allaala wixii ilaahay raalli gelinaya subxaana wa tacaala oo qowl ah oo ficil ah oo ictiqaad ah waxaasoo idil inaad ilahay la wadaajisid weeye cid kale subxaana wa tacaala hadday baryadii noqon lahayd umaba haysanay inay shirki tahay hadday noqon lahayd khushuuci hadday noqon lahayd khuduuci hadday noqon lahayd tadallulkii hadday noqon lahayd khawfkii hadday noqon lahayd rajihii hadday noqon lahayd kulli anwaac alcibaada oo dhan ilahay subxaana wa tacaala ayaa leh inaad ilahay cid kale la wadaajisid baa lala yidhaahdaa shirkigii alshraaku billah wa qaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu hurayre weeyaan bukhaariyo muslim ay warinayeen iyo kayrkoodaba wuxuu yihi nabigu ijtanibuu ka fogaada asabca almuubiqaat toddobadii wax halaagaysa iska ilaaliya ijtanibuu ka fogaada asabca toddobadii almuubiqaat wax halaagaysa bimacnaa waxaa loola jeedaa waxay ku halaagaysaa saaxiibkeeda naar toddobadaa qofka la yimaada inuu naar gelaya shaki ma laha toddobadaasi mid walba oo ka mida way inoo iman doontaa dhowr iyo toddobaatankan sheekha uu sheegaya ka mid tahay dhowr iyo toddobaatankan sheekha uu tilmaami doonay ka mid tahay ijtanibuu ka fogaada asabca almuubiqaat waxa ugu horeeya nebigu sheegay waxa weeyaan alshraaku billah ilaahay oo wax lala wadaajiya subxaana wa tacaala fadakara minha wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ashirku billah ilahay oo wax lala wadaajiyo wa qaala wuxuu yihi nebigu sala allahu alayh wali wasalam man badala diinahu faqtuluuh qofka diintiisa bedela faqtuluuhu dila xadiidkii saxiixu lbukhaariga ku sugnaa weeye ibn cabaas radi allahu tacala canhuma cabdullahi bn cabaas uu warinayey xadiidkaa weeyaan nebigu uu ku yidhi salawaatu اllah wasalaamu aleyh man badela diina man qofkii badela bedela diinahu diintiisa bedela faqtuluuhu dila bedelitaanka diintu maxay tahay marka qofku hadduu yahuudi ahaa oo intuu ka baxo masiixi noqdo ama isagoo masiixi ah buu yahuudi noqday ama isaga oo majuusi ah oo aan diinba lahayna dab caabuda maalan ayuu ka soo baxay oo masiixi buu noqday ama isagoon wax diinu rumaysan yahay aynan jirin sida qolooyinka shiinaha oo kale ah ayuu masiixi noqday arrintaasi ma noqonaysaa bedelitaan diintii la bedelay maya maxaa yeelay bedelitaanka diinta waxaa loola jeedaa waxay tahay inuu islaamkii intuu ka baxo wax allaala wixii ka soo haray uu galo dan kama lihin wuxuu galaba ama masiixiyad ha galo ama yahuudi ha noqdo ama diin la-aan ha ku soo dhaco ama ha noqdo majuusi ama buuda ha noqdo ama hinduism ha aaminsanaado wuxuu doonaba ha aaminsanaado qofkaasi waxa weeyaan man bedela diinahu faqtuluuhu buu noqonayaa waxaana loo yaqaanaa waa ridda waa ridoobay qofkaasi qofkaasi waa ridoobay oo diintii ilahay waa ka baxay alle diintiisana subxaana wa tacaala qowl baa looga baxaa oo ficil baa looga baxaa oo ictiqaad baa looga baxaa intaba waa looga baxaa hadalkaa dhacay baa noqon karaya diinta ilahayd oga bixi karaysaa ficilkaa dhacay baa diinta ilahi oga bixi karaysaa qalbigaaga waxaad ka rumaysan tahay oo ictiqaad jaazim ah baa ka noqon karaya shakigii baa noqon karaya intaba adilo saxiixa ku soo aroortay maalan haddii qofku si ula kac ah uu u tilmaamo maalan ama uu yidhaahdo ilaahay caadil maaha kufri weeyaan diinta ilahay waa ka baxay ridduu ku dhacay qofka ridoobana ilaahay camalkiisa oo dhan waa burinaya qofka camalkiisa o dhan ilaahay waa burinaya subxaana wa tacaala waa la qabanayaa maxkamaddii sharcigahayd islaamkaa la horkeenayaa ilaahay u toobadkeen baa la leeyahay hadii laba markhaati loo hayo ama ay tahayba meel ummaddo dhan ay maqlaysa markhaati badan la hayo ugu yaraan labaa loo baahan yahay hadduu toobad keeno khayr weeyaan hadduusan toobad keenin laakiin waa la dilayaa murtad weeye diintiisii waa ka ridoobay intaa iyo wixii la mid ah waa ridda weeyaan qowl baa ficil baa noqonaya ficilku waa anwaac badan yahay ficilku waxaa noqonaya maalan kitaabka qur-aanku qaaday isagoo og inuu qur'aan yahay arkaya ayuu dhulka ku tuuray riddo weeyaan ama wuxuu ku jeesjeesay alle subxaanahu wa tacaala qowlkiisa maalan qof baa wuxuu tamhiiliyaadka waxaan la yidhaahdo ama riwaayadih qof baa wuxuu iska dhigayaa fircawn markaasu wuxuu leeyahy ana rabukum alaclaa ma calimtu lakum min ilaahin hayri kufri wey waa ridoobay qofkaa waa ridoobay waana xaaraam weeye tamhiiliyaadka waxa la yidhaahdo ama riwaayadihi waa xaaraam weeyaan sida culimada islaamku ijmaca ku yihiin qolooyinka mutasaahiliinta warkooda loo dheg loo raaricin maayo xaaraam weeyaan shaki baa noqon karaya ama shay ictiqaad ah ayaa noqon karaya intuba waa xaaraam weeyaan riddadu intaasoo shayba way noqotaa nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh man badela diina war qofka diintiisa bedela faqtuluhu dila kaasi wanaag ma laha waxaana loola jeedaa waxay tahay qof islaamnimo arkay oo wanaaggii islaamka arkay oo khayraadkii islaamka arkay wanaagga arkay islaamka iyo islaamku siduu u yahay muslix wax islaaxinaya haddana intuu naco ka jeesta ee gaalooba qofkaa isagaa hala dilo buu leeyahay rasuulka alayh isalaatu wasalaam bal aayaadka qur-aanka iyo nusuusta sharciga ayna tusinaysa ta ayada ayaa ina tusinaysa man badela diinahu qofka diintiisa bedelaa faqtuluuhu dila ka waran hadduu rag yahay ama dumar yahay labadaba waa la dilayaa sida saxa jamhuurtu ay qabaan waa sida uu ku tegay imaamu malik imaamu shaafici imaamu axmed bnu xambal sidaasay qabaan ama madhab alxanafiya waxay leeyihiin iyagu hadday dumar tahay la dili maayo waa la xabisaya hadalkaa isagaa wax nasa ma laha sharci ah waa laga xoog badan yahay sida saxiixa waxa weeyaan qofka diintiisa bedelaa waa la dilayaa wax allaala wuxuu doona ha ahaado maxaa yeelay man baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man haddii la yidhaahdana cid walbay ku dhacaysaa oo caqli leh oo rag iyo dumar waxay doonaanba ha ahaadaan waa inuu qaangaar yahay oo caaqil yahay oo waa inuu baaliq yahay oo yani caaqil yahay oo muslim uu yahay marka hadduu ridoobo iyadoo wax ikraaha uusan jirin ama aysan jirin wax ta'wiil ah kale iyo shubho kale iyo midna aysan jirin markaa waa la dilayaa haddii laakiin ay markaasi jiraan waxyaabo mawaanica maya waa in laga jaahilnimo bixiyo weeyaan qofka isaga ah man bedela diinahu qofka diintiisa bedela faqtuluuhu buu yihi nebigu saxiixun weeyaan oo bukhaari baaba warinayaba alkabiiratu athaniya nooca labaad ee kabiirada ah noocii koowaad baynu soo aragnay tii labaad qatlu nafsi weeyaan qofka oo naftiisa dila dilku waa noocyo badan yahay waa inuu naftiisa dilo ama naf kala dilo labaduba waa xaaraam shareecada islaamka naf kale inaad dishidna waa xaaraam taadii inaad dishidna waa xaaraam weeyaan oo nebigaa wuxuu odhanayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka uu ka hadlayay ilahi subxaana wa tacaala amarka uu siiyey umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah ana muxamada rasul llah wayuqimu الsala wayu'tu الzaka faida facaluu dalik casamuu mini dimahum amwaalihim ila bxaqi اlislam waxisaabahum cala اllahi tacaala waxa la ifaray dadkii inaan laayo intay ka qirayaan alle mooye alle kale oo xaq lagu caabuday inuusan jirin muxamedna yahay rasuulka ilaahay salaada ay ka tukanayaan zakadiina ka bixinayaan hadday intaa yeelaan dhiigooda waa iga ilaashadeen xaraam weeyaan man qaala laa ilaha ila allah xarama maaluhu wa damuhu wa cirduh sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ila bixaqi lislaam in lagu daadinaya xaqa islaam mooyaane oo maxay tahay markaa hadduu qofku qof dilo waa loo dilayaa hadduu ridoobo waa loo dilaya wagayri dalik wax intaa ka soo haray xaaraam weeye dhiig in la daadiyo xisaabtoodana allay ahaatay subxaanahu wa tacaala qofka marka inuu qof kale dilo waa mamnuuc awlaaddiisii inuu dilo waa mamnuuc walaa taqtuluu awlaadakum waatay ahayd khashyata imlaaq naxnu narzuqakum wayaahum hadilana awlaadiina bu alla yihi subxaana wa tacaala faqrinimo aad ka baqanaysaan darteeda iyaga iyo idinkuba annagaa risqi idin siinayna bu alla yihi subxaana wa tacaala risqigooda alluu ka imanayaa ilmahan waad dhashay laakiin risqigooda ilahay kuuma tala saaran adiga maalin horuu ilaahay qoray subxaana wa tacala wuxuu afka gelin lahaa iyo intuu cuni lahaa iyo intuu gaajaysnaan lahaa allah qoray subxaana wa tacaala hadday sidaa tahay oo adiga lagu xil saaray adba aabiyo hooyaa ku dhalay kuwaasaa risqigaagu saaran yahay ilahay shaqo kuma laha markaa maya in اllaha huwa الraزaq du lquwaة اlmatin marka in naf la gooya oo la dilaa waa mamnuuc xaaraan weeyaan qofka dila naf mu'minad a marka abaalkiisu maxay tahay wman yaqtul muؤmina mutacamida fajazahu jahannam arrintaa iyadaa ma la nasakay mise sideeday u tahay maxkuuma waa lagu waa lagu camal falayaa sida uu ku tegaya cabdullahi bn cabaas wuxuu leey aayaddan lama nasakin wax bedelayna ma jirto qofkii qof mu'min dila mutacamid isagoo ah si walkaca u dila jahannamuu gelaya oo waa yahay waxaa la yidhi qofkan marka la dilo ka waran marka reerkii baa waxay yidhahdeen inaan ka qisaasanaan rabnaa waa loo dilay marka ama iyagii baaba dishay dilka isaga qofka la dilay muxuu noqonayaa dilka isaga ah qofkan uu nafta ka gooyay isna waa looga goynayaa saas weeyaan laakiin abaalkiisa dilka uu ka hormaray isaga ee qofkan mu'minka uu nafta ka gooyay jahannama weeyaan saasuu leeyahy cabdullahi bin cabbaas laakiin in sha allah waxaa la rajaynayaa inay kafaaro leedahay oo isaga naf ahaantiisa abaalka uu mutay ee laga abaalmarinaya dilka ayaa kafaaro u noqonaya in sha allah sidaasaa wanaagsan in la yidhaahdo qofkii qof dilay haddii loo dilo abaalkiisa weeyaan adduunna waa abaalkiisa aakhirana waa abaalkiisa in sha allah saasaa wanaagsan in la yidhaahdo lakin cabdullahi bn cabbaas iyo qolo ka mida culimadii waxay ku tegayaan inaan tanna waa adduunkay yidhahdeen ama tii aakhirada fajazahu jahannama weeyaan dilkan adduunka ah waa tii ciqaabkii adduunka uu ku mutaystay ama aakhiradii fajazahu jahannama khaalida fiiha weeyaan waa ku waarayaa weligi qofka inuu naftiisa dilana waa mamnuuc hadduu naftiisa dilo waa min ahli الnaar weeyaan isaguna qofka naftiisa dilana waa min ahli الnaar qofka marka haddii uu qof dilo ama uu naftiisa dilo iimaankii iyo islaamnimadii ma laga saari karaya maya waa muslim weeyaan waxaynu soo tilmaanay qofka dembi weyn ku dhaca ee kabiiro ah loogama saari karaya islaamka ahlu sunna waljamaca waxay qabaan waa mu'min caasi ah waa muslim caasi ah sidaasaynu leenahay laakiin ma dhaheenno waa kafir weeyaan qolooyinkii maalan soomaaliya wax ku laynayey lix iyo tobankii sane ee socotay qofku ilaahay gacantiisa ka nabadgeliyey baa nasiib leh qalbigiisa iyo naftiisana ka badbaadiyey maxaa yeelay dadku waa gacan ku dhiigle iyo qalbi ku dhiigle iyo af ku dhiigle mid baa qalbiga ka jecel in wax la laayo reerkiisu ay wax laayaan mid baa gacanta wax ku laynaya mid baa xoolihiisii ku laynaya intu waa isku dembi cinda allahi caza wajal wax isdhaamaan ma laha qofku ilaahay ka nabadgeliyey baa nasiib le marka dadkii noocaas ahaa ee wax laynayay ma la dhihi karaya waa kufaar maya islaamnimada kama saari karayno maxaa yeelay islaamnimay ku dhasheen uunu ka ognahay ilaa wixii islaamnimada ahaa ee lagu soo gelayay oga baxaan loogama saari karayo wax kale hadday gaalnimo la yimaadaan waa gooni waa gaal baa le waa murtad markaa man badela diinahu faqtulu halkaasay soo hosgelayaan amaa ficilkan ay samaynayaan waa kabiira min alkabaa'ir allahna kula xisaabtamaya subxaana wa tacaala naar bayna gelayaan shaki ma lah hadday sidaa ku dhintaano ilahay o inooga toobadkeenin laakiin ma'aalkooda iyo halka ay ku dambayn doonaan muxuu noqonayaa nabigaa yihi alayh الsalaatu wasalaam man kana fi qalbihi mihqaalu dara mihqaala xabati khardali min aliman mihqaala xabati burin ilى gayri dalika min aliman naarta waa laga soo saaraya haddii iimaan un qalbigooda ku jiray marka naarta waa laga soo saaraya un iimaan hadduu qalbigooda ku jiray ilahay waa ka soo saaraya subxaana wa tacaala marka kabiira min alkabaa'ir ayay la yimaadeen shaki ma laha qofka hadduu naftiisa dilana waa la mid naartuu gelayaa laakiin waa muslim weeyaan islaamnimadii kama saari karayno waa lagu tukanaya wuxuu xaq u lahaa qofka muslimka ay xaq u leeyihiin oo ah in janaazadii lagu tukado in la dhaqo in la kafaniyo in quburaha muslimiinta lagu duo lagu duugo waxaas oo dhan bay xaq u leeyihiin intaba in la sameeyo marka waa waajib weeyaan intaba in la sameeyo waa waajib laakiin waxaanan ku tukanaynin amiirka muslimiinta iyo dadka culamada iyo dadka wan wanaagsan ee su-aal axada kuma tukanayaan dadka noocaas ah haddii laynoo keeno janaazo qof naftiisii dilay ku tukan mayno intaa culamada ah ama alabatulcilmiga ah ahlu sharafka dadka qiimaha le kuma tukanayaan caamada muslimiinta ha isaga tukadaan hadday doonaan maxaa yeeley nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa loo keenay nin xuquuq bini aadan lagu leeyahay saddex dirham baa lagu lahaa hal calaa saaxibikum dayn buu yidhi haabaa la yihi rasuulka allow nabigu wuxuu yidhi salluu calaa saaxibikum idinka ku tukada aniga ku tukan maayo maxaa yeele salaada nebigu waa shafaacaya liywmi alqiyaama qof xaq bini aadan lagu leeyahayna inuu ur shafaaco qaada ma doonayay salawaatu اllah wasalaamu alayh markaasaa abi qataada radi allahu tacala canhu ardaa alxaariث ibnu nucmaan ayaa wuxuu yihi calaya biha ya rasuul اllah sali calayh rasuulka allow ku tuko anaa bixinaya daynta laigu leeyahay anaa kafaalo qaadaya nebigu waa ku tukaday salawaatu اllah wasalaamu alayh qofka marka naftiisa dila waa la mid weeyaan lagu tukan maayo dadka umarada ah iyo dadka sulaxada ee culamada ah iyo alabatulcilmiga ku tukan maayaan laakiin inta caamada muslimiinta ha isaga tukadaan hadday rabaan maxaa yeele salluu calaa saaxibikum buu nebigu yihi alayh salatu slam idinku tukada haddaad doontaan aniguse ku tukan maayo qofka naftiisa dilayna sidaas weeyaan ama wax dilay ee isagu dad dilay ka warran marka haddii qofku xad min xuduud illahi lagu dilo maalan qof muxsin buu ahaa oo zinaystay qof meher hore galay oo xaas lahaa ama qof dumar ahoo reer lah bay ahayd way zinaysatay xad baa laga oofiyey ama xad baa laga oofiyey isagoo rag ah dhagax baa lagu dilay qofka isagaa ma lagu tukanayaa hawaa lagu tukanayaa dadkii hadda aynu tilmaamaynay ahaa culamadii iyo dadkii umarada ahaa iyo dadkii sulaxada ahaa waa ku tukanayaan maxaa yeelay gabadhii ayaa u daliil ah mu'minada ahayd ee nebiga u timid ee tiri rasuulka allow uur baan leeyahay zinana weeyaane xadka ilahay iga oofi ee rasuulku ka oofiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh ee uu rabay inuu ku tukada cumar baa ku dhegay rasuulka allow ma ku tukanaysaa buu yidhi waaba zaaniyadeedaaba sheegatay oo xad baaba ka oofise rasuulku waa iska dhuftay cumar oo wuxuu yidhi miyaad aragtay qof naftiisii u hibeeyey ilaahay subxaana wa tacaala waxay toobad keentay towbad haddii loo qaybin lahaa toddobaatan reer ahlu madiina waasicu noqon lahayd nebigu waa ku tukaday calayhi salaatu wasalaam marka dadka noocaasa waa lagu tukanayaa taa'ibiinta ah ee tobadooda nasuux ay tahay alkabiiraة الthaniya qatlu nafsi weeyaan qaala tacaala alla wuxuu yihi waman yaqtul qofka dila mu'minan qof mu'mina qofka dila mutacamidan ulakac u dila qof mu'mina qofka ulakac u dila dilku waa saddex nooc weeyaan inuu yahay mutacamid inuu yahay shibh اlcamd iyo inuu khata yahay saddex nooc weeyaan inuu camdi yahay shibh اlcamdi inuu yahay iyo inuu khata yahay ulakac iyo bareer waxaad u dishay qorigiisii buu qaatay xabadii buu gashtay qofkiibuu ula tegay isagoo waa ku dhuftay intuu dul istaagay dhaawac isagoo cararay waa ka daba tegay waa dhaawac tiray weliba lama dhihi karayo waa khata gef buu u sameeyey lamana dhihi karayo shibhulcamdi weeyaan bal waa ulakac weeyaan qofka isaga ah waana aayaddu waxay ka warramayso waman yaqtul qofka dila mu'minan mutacamidan ulakacu dila meeshaa marka waxaa ku baxay shibhu lcamdigii iyo khaطi oo shibhu lcamdiga waxa weeyaan aalad aanan qofka hadduu ku dhufto qofkii kaw ka siinaynin xanuun jibuu is lahaa ka aarguduu lahaa maalin buu dilay maanta wuxuu lahaa ka aargudo ka aargudashadii marka bur buu soo qaatay weynan badan ama ul buu soo qaatay ama dhagax buu qaatay oo wadnuhu ku dhuftay kaw waa dhintay usha iyadaa waxaa la yaqaanaa inaysan waxba dilin ti isaga shali lagu dhuftay ahayd allah ka kiciyey maanta laakiin isagu markuu wax ku dhuftay kawbu kaga siiya waa shibhu lcamdi weeyaan walakac bay u dhowdahay laakiin ma ah diyaa laga qaadanayaa loo dili maayo qofka isaga ah khata baa jiro oo waxa weeyaan iyaduna qofkan ugaaratu ahaa neef buu ugaaranayay xabadii uu ku dhuftay baa intay ka dhex baxday oo duurkaa dhex martay qof meesha isaga saxaroonaya maalan yay ku dhacday kaw bay ka siisay maba uusan arkayninba hadhow baa la yidhi xabadaadii waa qofkan dishay waa la sii raadiyay mise waaba xaqiiqo waa iyadiiba maba ogaba dhagax baa tuurtay shimbira beerkaa warafkii aad lalminaysay baa intuu faniinay beer kale ilmo yo eer oo jiifa madaxa kaga dhacay kaw waaba dhintayba waa shibhulcamdi waxa weeyaan khata weeyaan waxaad ula kaca u samaysay ma aha waa gef kaasina marka waxa weeyaan loo dili maayo laakiin waxaa laga qaadanaya diya sida la garanayo ama ayaddu waxay ka warramaysa waa mutacamidka qofka ulakac u sameeyey bareer u sameeyey waxan waman yaqtul qofka dila mu'mina mutacamidan si ulakac u dila fajazaؤuhu abaalmarintiisu jahannama weeyaan khaalidan waa waarayaa fiiha jahanamuu ku waarayaa intaa maxaa u weheliya waqadaba allahu calayhi waqadiba allah ilahay waa u carooday calayhi dushiisa walacanahu lacnadiisuuna saaray waacadda lahu ilaahay wuxuu u diyaariyey kaa isaga ah cadaaban buu u diyaariyey cadiiman weynan badan fiir inta laysugu daray jahanamuu gelayaa baa la yidhi caro allah dushiisa ahaatay lacnad allah dushiisa ahaatay cadaab alimna ilahay agtii waa ku leeyahay afar shay weeyaan afar shay buu leeyahay sidaa darteeda cabdullahi bn cabaas wuxuu leeyahay arrintaa iyadaa waa qofka camdiga u sameeya wax toobada ma laha inaba ha yaraateen qofka si ula kaca qof muslima u dila toobad ma laha buu leeyahay maxaa yeelay afarta shay ilahay ku xira fiiri fajazaؤuhu jahanama khaalida fiiha abaalmarintiisu waa jahanama waa ku waaraya wagadib allahu calayh ilahay baa u caroonaya walacanahu ilahay baa lacnaday lacnada allah hadday ku dhacdana macnaha waa albucd can raxmat اllahi caza wajal bardi weeyaan iyo fogaan qofkaa laga fogeynaya ilahay naxariistii subxaanah wa tacaala wa acadda lahu cadaaba caظiima ilahay wuxuu u diyaariyey cadaab caظiim ah weynan badan wa qaala tacaala alla wuxuu yihi subxaanah wa tacaala wladina laa suura lfurqaan markii laga hadlayey weeyaan wladina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar wladiina waa kuwa cibaad allahi saalixiin addoommada alle ee susuuban sifaadka lagu yaqaana waxaa ka mid ah wladiina kuwa kuwa laa yadcuuna aanan baryaynin maca allahi ilahay maciisa ilahan aakhara ilah kale aan la baryaynin waa shirkiga haddaynu ka soo hadlaynay qaybtii koowaad laa yadcuuna baryay maayaan oo caabudi maayaan maca allah ilahay sokaydii subxaana wa tacaala ilaahan aakhar ilah kale ma baryayaan mid qabri ku jira iyo mid nool iyo mid dhintay iyo wuxuu doonaba ha ahaade midna baryi maayaan walaa yaqtuluuna ma dilayaan annafsa naftiina dili maayaan allatii naftaasoo xarama allahu ilahay uu xaaraam yeelayna dili maayaan qof bini aadam naftiisa inay gooyaanna lagama yaabo ilaa hadday goynayaan bilxaq inay ku goynayaan mooye xaq inay tahay oo nusuus sharci ah loo hayo mooye si kale lagu goyn maayo walaa yaznuun waa kuwa aanan zinaysanaynin waynoo iman doontaa iyaduna waman yafcal dalik qofkii saddexdaa dembe ee lasoo sheegay wala waa shirkigii waa naf la dilo waa zinadii waman yafcal dalik qofkii intaa sameeya buu rabbi yidhi yalqa waa la kulmayaa ilaahay ahaaman isagoo dembiilaa buu la kulmayaa yudaacaf waa loo laalaabayaa lahu kaa isaga ah alcadaab baa loo laalaabaya yowma alqiyaama waykhlud waa waaraya fiihi jahanamuu ku waaraya muhaanan isagoo a mid la ihaanaysto ilaa man qof mooye taaba ka toobad keenay wa aamana wacamila camala saalixan waatay ahayd shuruudaasaa loo xiray ilaa man taab wa aamana wacamila camala saalixa kuwa iyagaasoo kuma jiro markaa walaa yaqtuluuna anafsa alati xarama allahu ila bilxaq cabdullahi bn cabaas wuxuu leeyaha maya ma soo gelayo qofka camdigaa ma soo gelayo ee waxaa soo gelaya qofkii shibhulcamdiga ahaa iyo khata'i baa soo gelaya saasuu isagu ohanaya wa qaala tacaala alla wuxuu leeyahay waida almaw-uudatu su'ilat waida almaw-uudatu tii la nolol duugay su'ilad waktiga la weydiin doono maw-uudadu waxa weeyaan caruurtii iyagoo nool la duugi jiray xabaal waa qofkii oo nool oo la xabaalo weeyaan waa mushrikiintii waxay samayn jireen waida almaw-uudatu tii la xabaal duugay weeyaan gabdhaha khaasatan bay samayn jireen mushrikiinta carbeed gabdhaha sidaasay ku samayn jireen sida alle qur-aanka inoogu tilmaamay waida almaw-uudatu tii la nolol duugay su-ilad waa la weydiin doonaa biayi dembin dembigeebaa qutilad loo dilay war maxaa lagu nolol duugay ilmo yaroo sabi baabad ahayde maxaa lagu dilay sidaasaa la dhihi doonaa qaala tacaala qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi xadiidka cabdullahi bni mascuud weeyaane bukhaari uu warinayay iyo muslimba saxiixeynka ku soo arooray nabigu wuxuu yidhaha salawaatu llahi wasalaamu aleyh ijtanibuu ka fogaada asabca almuubiqaat xadiidka abu hureyre weeyaan cafwan bukhaari iyo muslim ay soo saarayeen soo marnay ijtanibuu ka fogaada asabca almuubiqaat toddobada wax halaagta fadakara nabigu wuxuu sheegay salawaatu llahi wasalaamu aleyh qatla nafs nafti dilitaankeedii alatii naftaasoo xarama allahu ilahay uu xaaraam yeelay wa qaala sala allahu alayh wali wasalam xadiidka cabdullahi bni mascuud weeyaane bukhaariyo muslim baa isna warinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam buu weydiiyey cabdullahi bni mascuud isagoo dhahaya rasuulkii allow bal iiga waran waqad su'ila wuxuu weydiiyey cabdullahi bni mascuud nebiga ayu dembi acdam dembi lala yimaado keeba ugu weyn ilahay agtii subxaana wa tacaala qofku dembi uu ilaahay la hortago maxaa ugu weyn wuxuu yihi rasuulku salawaatu llahi wasalaamu alayh an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak an tajcala waa inaad yeeshid lilaahi alla aad u yeeshid niddan waday waday iyo saaxiib inaad ilahay u samaysid weeyaan subxaanah wa tacaala wahuwa khalaqaka isagoo ilahay ku abuuray keligii buu ku abuuray ilahay subxaana wa tacaala haddana ilahay waxbaad la wadaajinaysaa taa weeyaan macnaheedu qultu waxaan idhi wuu yihi uma ay qaala wuxuu yidhi uma ay maxaa ku xiga rasuulkii allah qaala wuxuu yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wa an taqtula inaad dishid waladaka ilmahaaga inaad dishid khashyata adoo ka baqanaya an yuطcama macak inuu quuto macaga macaga inuu quuto raashinkii baa igu yar naftaydii baan wax u laahay ilmo ma doonayo sidaa darteed inuu ilmihiisaga gooyo baqasho uu ka baqanaya risqigoodii inuu ilmihiisaga gooyaba ma banaana xaaraam weeyaan ama kuwii oo noolba inuu dilaba ma banaana xaaraam weeyaan iyaduna qiila waxaa la yidhi uma ayi maxaa ku xiga rasuulka allow qaala wuxuu yidhi an tuzaani waa inaad ka zinaysatid weeyaan xaliilata jaarig gabadhii dariskaaga ahayd reerkii dariskaaga ahaa gabadhoodii inaad ka zinaysatid weeyaan zinada waynu u tegi doonaa way kala weynta zinaa kala weyn sideedaba zinadu way anwaac weeyaan iyo darajaad waynu arki doonaa anwaacda zinadan rasuulku ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh darajaadna weeyaan darajaadkeeda ugu foosha xun waxaa ka mid a an tazniya xaliilata jaarig inaad ka zinaysatid gabadhii dariskaaga ahayd dariskaaga gabadhii ahayd inaad ka zinaysatid waxaa la mid ah iyaduna dembiyada waaweyn ee zinada ka mid ah qofkii mujaahidka ahaa ee waddada ilaahay subxaana wa tacaala u baxay xaaskiisii oo loo dabamaro dunuubta waaweyn bay ka mid tahay iyaduna ilahay uusan dhaafaynin subxaana wa tacala kabaa'irta ah waynu arki doonaa wa qaala sala allahu alayh alih wasalam xadiidka abi bakrata nufiic bin alxaaris bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu llah wasalaamu calayh ida iltaqa almuslimaan ida iltaqaa hadday kulmaan almuslimaani labadii qof ee muslimka ahaa bisayfayhimaa labadooda seef dagaalkiibaa dhinacan qolo kasoo safatay qolona dhinacanay kasoo safatay dagaal bay isaga hor yimaadeen wuxuu doona ahaado dabagaalkaasi ama dawlad difaaceedii ha noqdo oo laba dawladood muslimiina dagaal ha isku qaadeen ama ha noqdo dagaal qabiilado sida keenna maanta annaga waddankeena ka socdo kale ha noqdo wuxuu doonaba ha noqdo laba qolo muslimiina labada dhan is soo kala safatay falqatilu wlmaqtuul fi nnar buu nabigu yidhi alayh isalaatu wasalaam annagaa libinta helnay dhaama ha dhihin kan wax dilay iyo kan la dilayba naar bay gelayaan buu yihi rasuulku alayh isalaatu wasalaam falqatilu ka wax dilay iyo walmaqtuulu kan la dilayba fi nnaari weeyaan labaduba naar bay gelayaan qiila waxaa lagu yidhi ya rasuula allah hada alqatil garanay kan wax dilay oo waxbuuba dilayba sababteedu naar ku gelayaa saa ha la yidhaahdo laakin fama baalu lmaqtuul maxay tahay kan isagu la dilay muxuu naarta ku galay sababtuu naarta ku galay maxay tahay rasuulka allow qaala wuxuu yihi rasuulku salawaatu اllahi wasalaamu alayh inahu isagu kaana wuxuu ahaa xariisan mid dadaala calaa qatli saaxibih saaxiibkiisa dilkiisu ku dadaalaya waa lagala hormaro xabadda lagala hormaray mooyaane isaguba meesha wuxuu usoo saftay waxayd inuu saaxiibkii dilo marka sidaa darteeda labadoodaba naar bay gelayaan marka qofkii qof muslima dila inuu naar gelayo aynan shaki lahayn bu xadiidkaa isagaana noo tilmaamayaa bukhaari iyo muslim ayaa warinaya wa qaala sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi xadiid kale rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu aleyh bukhaari uu warinaya cabdullahi bni cumar ka warinaya radi allahu tacala canhuma laa yazaalu lmu'min qofka mu'minkaa ka zuuli maayo fii fusxati min diinih diintiisu fusxa inay ugu jirto inay diintiisu waasic tahay ka zuuli maayo ilaa ma lam yani yatanadam bidamin xaraamin lafdiga riwaayadda kale aynoo tilmaami doono maa lam yaqtarif haddii uunan darsanin haddii uusan la imanin dhiig xaraam ah dhibic dhiig xaraam hadduunan daadinin qof muslima dhiiggiisa waa xaraam soo maahin man qaala laa ilaha ila allah xaruma maaluhu wa damuhu wa cirduh qof muslima dhiiggiisuu daadiyey dhibic buu ka daadiyey qofka isagaa diintiisii ama fusxa kuma sugna ciriiri bay gashay marka qaala sala allahu alayh ali wasalam lafdi kale ay bukhaariyo muslim ba ay warinayaan xadiidkii jaabir bni cabdillah ayaa wuxuu odhanayay laa tarjicu bacdii kufaara war aniga gadaashay waa xadiidkii wasiyada dardaaranka ahaa ee xaj lwadaac nebigu ka irihay salawaatu llahi wasalaamu aleyh maalintii mina la joogay ama carafo la joogay bay ahayd nebigu uu sheegay salawaatu llahi wasalaamu aleyh laa tarjicu ha laabanina bacdii aniga gadaashay kufaaran gaalnimo ha u laabanina buu nebigu yidhahay salawatu llahi wasalaamu aleyh aniga gadaashay gaalnimo yaan lagu laabanin oo markaasi yadrib uu garaaco bacdukum qaarkiin riqaaba bacdin kuwo kale qoortooda uu garaaco gaalnimada halkan nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam ma qola intay ridooda qolada kale laynaysaa mise waxaa loola jeedaa laba qolo muslimiina islaynaya gaalnimada la sheegaya halkan gaalnimadii baa qaybsamaysa kufrin duna kufrin weeyaan sida saxa ah fisqun duna fisqin sida culimada islaamka ay u yidhaahdaan kufrun duna kufrin taasaa loola jeedaa gaalnimadii weynayd ma aha ee waa gaalnimo taa ka sokaysuu nabiga oola jeedaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofkii muslimka oo dhiiggiisii la xalaashada ayuu oola jeedaa yaramuk llah xadiid kale cabdullahi bn cumar xadiidkii aynu soo maraynay lafdi kaluu kusoo arooray baa wuxuu odhanayaa waqaala sala allahu aleyh ali wasalam baa wuxuu leeyahay laa yazaalu lmu'min qofkii mu'minkaa ka zuuli maayo fii fusxatin min diinihi diintiisa fusxadeedii ka zuuli maayo maa lam yusib intuunan asiibin daman xaraman dhiig xaraam ah diintiisu inay fusxo ku sugan tahay ka zuuli maayo intuusan taabanin dhiig xaraama daadinin almaru aleyh salaatu wasalaam qofka mu'minka oo la lacnada sidii isagoo nafta laga gooyo oo kale weeyaan maxaa yeele qofka naftaad ka jirto adduunyadiisii waa dhaafise qofka aad lacnadayna naxariista ilahaad ka fogeynaysaa weeyaan macnehe qofaad naxariista ilahay ka fogeysay sida shaytaan oo kale aad ka dhigtay alla lacnadiisii ha kugu dhacdo aad tiri oo ibliis oo kale booskiisii aad dhigtay inaad disho waxba uma uma doorisa weeye macnaheedu dilitaan waxba uma dooriyo marka lacnadda ha la iska ilaaliyo وqال بشير بن مhاجر wuxuu oranaya عن بن برyدة عن أbيه عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم qال لqتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدuنيا بشير بن مhاجiر عن بن برyدة cبدالله بن برyدة wey عن أbيه abيه waxa weeyaan برyدة بن الxuصayب ninkii la oran jiray صxaabiga رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وaليه وسلم qاla wuxuu yihi لqتل مؤمiن qof مؤmiن a dilkiisa أya أعdم ka weyn عind الlah ilahi agti min zawaali dunya adduunyadan oo dhan oo la baabi'iyo adduunyadan oo dhan oo siday u dhan tahay la baabi'iyo iyo hal qof mu'min oo la dila ilahay agtii subxaana wa tacaala waxaa ku weyn qofka mu'minka ah qofka mu'minkaa baa ilahay agtii ku weyn marka mu'minka yaan la yaraysan macnihi weeyaan xadiidkana waxaa warinayay imaamu nisaa'i raxmat ullahi tacaala caleyh xadiidkuna xasan buu ku xugmiyey sheekh cabdulqadir arnaud wa qaala firas can shacbi can cabdillahi bni camr bn alcaas radi allahu tacala canhuma qala rasul lahi qala qala rasulu llahi salى allahu alيyh alih wasalam akbaru lkabaa'ir alshraaku biاllah waqatlu nafsi wacuquuq lwaalidayn firas can shacbi camir bni sharaxil ninkii la ohan jiray way taabiciga ahaa can cabdillahi bni camr bn alcaas wuxuu oranayay cabdullahi bni camr bn caas radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi qala rasuulu llahi salى allahu alيyh alih wasalam rasuulka alle wuxuu yihi akbaru lkabaa'ir kabaa'ira waxaa ugu weyn dembiye lala yimaado waxaa ugu weyn alshraaku billah ilaahay oo wax lala wadaajiye subxaanah wa tacaala waqatl taa waynu soo aragnay waqatlu nafsi naf la dilo weeyaan waa tan haddaynu ku jirno ta saddexaadna waa cuquuqu lwaalideyn waynu arki doonaa labadii waalid oo lagu caasinimo falo weeyaan xadiidkana waxaa warinaya imaamu nisaa'i axmed ibn xambalna musnadkiisuu ku warinaya sheekh naasirna waa saxiix yeeli silsilat laxaadiid asaxiixa wa qaala xumayd ibni hilaal anba'ana nasr bna caasimin qala anba'ana cuqbata bna malikin qال أنbأna النdر الlayثي عن بhز بن حkيم عن أbيه عن جده weeyaan عن النبي صلى الله عليه وaليه وسلم qاal إن الlaha أbى عlya بmن qتل مؤmiنا xadiidka snadkiisa uu sidaa yahay xmed بن hilaal ka warinaya نصr بن cاaصم cqبة بن mالك نdر الlayثي ee uu yihi bhز بن حakim bhز ninkii la oran jiray an abihi can jadihi buu ku wariyaa can الnabiyi salى اllahu alيyh ali waslama qaala wuxuu yihi ina allaha alle subxaanahu wa tacaala abaa calaya aniga waa iga diiday inuu u dembi dhaafo inuu jannadiisa geliyo biman qof qatala dilay muminan qof mumina qof dilay qof mumina qof dilay inuu ilaahay u dembi dhaafo oo jannadiisa geliya waa iga diiday qaalaha nebigu waa yidhi alaaan saddex mar wa hada xadiidkuna calى sharطi muslimin weeyaan wa qaala nabiyu sala allahu alayh alih wasalam xadiidkii bukhariy muslim bay warinayaan cabdullahi bni mascuud laga warinaya nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh maa min muslimin ma jiro qof muslim ah oo tuqtalu maa min nafsin ma jirto naf tuqtalu loo dilo dulman dulmin loo dilo naf loo dilo gardarro ma jirto ilaa kaana wuxuu ahaanayaa cala bni aadam alwal ibni aadamkii hore waxaa loola jeedaa labadii walaalaha ahaa ee nabiy llahi aadam uu dhalay ee midkoodka kala dilay kii wax dilay kiflu nasiib buu u yeelanayaa min damiha dhiiggeeda kii wax dilay ee gardarrada la yimid qof kasta ee wax dila maanta dunida qayb buu ku leeyahay nasiib buu ku leeyahay maxaa yeele xadiidkii nebiga ah wuxuu ahaa salawaatu llahi wasalaamu calayh wman sana fi lslaami sunata sayi'a falahu wisruha wa wisru man camila bacdaha min gayri an yunqasa min awsaarihim shaya qofka intuu isbaara noo jideeyo dadkao dhanna isbaara intay samaystaan dadka lagu laayo isagaa jideeya waman sana fi lislaami sunatan sayi uu soo gelaya sunadaasuu soo hoosgelaya maxaa yeele nebigu wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh ibni aadamkii ugu horeeyey waa labadii isdile walaalaha ahaa ee isdilay alla qur'aanka inoogu sheegay subxaanah wa tacaala kii wax dilay nasiib buu ku leeyahay adduunyadan wax allaala wixii la dilayo wax allaala wixii la dilayo nasiib buu ku leeyahay maa min nafsin ma jirto naf tuqtalu loo dilo dulman ilaa kaana wuxuu ahaanaya cala bni aadam alawal ibni aadamkii hore kiflin buu yeelanayaa min damiha dhiiggeeda ah liannahu maxaa yeelay awala man qofkii ugu horeeyey weeyaane sanna jideeyey alqatla dilka inoo jideeyey wacan ibni camrin waxaa laga warinaya cabdullahi bni camr bn alcaas weeyaan xadiidkiisuna bukhaari iyo nisaa-iba way warinayaan cabdullahi bni camr bn alcaas baa wuxuu yihi radi allahu tacala canhuma can nabiyi sala allahu alayh ali waslama qaala wuxuu yidhi man qatala mucaahidan inan dadku waa qaybsamaan qof mu'min ah oo la garay oo muslim oo daa'iradii islaamka ku jira qofna waa gaal laakiin jizyu bixiyaayo dadka muslimiinta hoostooda ku nool yahay oo waddankaasu u dhashay dadka muslimiinta ay ku dhex noolaayeen sham qolooyin kiniisadooda iyo ama biicadooda iyo yahuudi aho meesha isaga kallahaa jirtay yahuuddooda iyo diintoodana loo ogol yahay laakiin jizye bixiya sida ilahay inoo sheegay xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun qolo kalea iyaguna jiro aan la dili karaynin oo waxa weeyaan gaalo laakiin mucaahid weeyaan iyaga iyo muslimiinta xiriir ka dhexeeya waddankeenna markay imanayaan viisay usoo qaadanayaan viisada macnaheedu waa amaan in la siinayo oon la amni gelinayn oon la taabanayn shacabkeena inuusan taabanayn in la taabto marka waa xaraam weeyaan dadkii noocaas ah dadkii noocaas ah in la taabto waa xaraam mucaahid baa la yidhi cahdi iyo ballan baa lala galay cahdiga iyo ballantuna waxa weeyaan safaaradda uu viisaha ka soo qaadanayaa siinaysa ammaan weeyaan in la siinayo faraha laga qaada marka dadka noocaas ah in la taabto waa mamnuuc weeyaan man qatala qofkii dila mucaahidan qof mucaahid ahoo ballan lala galayo in ammaan la siinayo ballan lagula galayo qofka dila lam yarix ma uriyo oo ma carabsado raa'ixata aljanna wa ina riixahaa buu yihi nebigu uduga jannadana la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati arbaciina caaman meel afartan sano loo socdo xadiidku bukhaari baa warinaya iyo nisaa-i saxiix weeyaan min acla darajaati sixa weeye bukhaari baa warinaya man qatala mucaahidan qofkii qof mucaahida dila lam yarix mucaahidkuna waa gaalka lala ballamay ee cahdi lala galay ee ballani ay naga dhexayso tijaaraha noogu yimaado siyaasad ha u yimaado dowladdiisa wakiilka ha ka ahaado ha u socdo ashyaa kale ballan buu u yimid mucaahadu u yimid mucaahid weeyaan lam yarix qofka dila lam yarix ma urinayo raa'ixata aljannati jannada udugeeda ma ursanayo wa ina riixaha uduga jannadana la yuujadu waxaa laga helayaa min masiirati arbaciina caama afartan sano meel loo soconayo wa can abi hurayrata waxaa laga warinaya xadiid uu warinaya imaamu tirmidi sanadkiisuna uu xasan yahay ayaa wuxuu leeyahay imaamu tirmidi raxmat اllahi tacala calayh sanadkiisa isagoo ku wada can abi hurayrata radi allahu tacala canh can الnabiyi salى اllahu alayh alih wasalam qaala wuxuu yihi nabigu salawaatu اllahi wasalaamu calayh alaa man qatala nafsan war qofkii dila naf mucaahidatan ballan lala galay mucaahidatan laha dimatun naftaasina ay leedahay magangelyo dimat اllahi wa dimatu rasuulih alle magangelyadiisa iyo rasuulka magangelyadiisaa la siiyey magangelyadii alle miyay ku joogaan kuwan maanta marka mise magangelyadii rasuulkaay ku joogaan maya magangelyadainay ku joogaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray nin saxaabi ah markaasu wuxuu yidhi hadday magangelyo ku weydiistaan tan ilaahay ay ku yidhahdaan ilahay nagu magangeli ha ku magangelintii ilaahay maxaa yeelay ma garan karaysid magangelinta ilaahay subxaana wa tacaala shuruudeeda inaad ka baxday inaad ku jirtid weli laakiin hadday magangelyo ku weydiistaan magangelyada shuruudaada adiga u xir shuruud adiga xaggaaga u xir taada u ehel ah inaad burisid hadhow aad tirahdo waa idinkaga baxay tan ilahay intaad ka bixi layd subxaana wa tacaala marka kuwan iyaga waxay ku joogaan waa shuruudahana weeyaan maha dimadii ilahay dimadii rasuulka laakiin rasuulka wuxuu tilmaamayaa cahdigiisii iyo zabankiisii qolooyinkii isaga cahdiga uu la galay sidii mushrikiinta carbeed fi suurati tawba awalkeeda alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala arbacata ashhur ayaa dimo la siiyey afar bilood ayaa la siiyey magangelyo afartaa bilood baad haysataan haddii muddo ay leedahay muddadaasaa magangelyo u ah maanta viisaha la isiinaya mudduu leeyahay soo maha muddadaasaa magangelyo u ah kadib hadduu waddanka sii joogo wixii ku dhacay isaga iska mas-uula shaqo laguma laha ballantii waa ka baxay alaa man qatala war hooy qofkii dila nafsan dila mucaahadatan ah lahaa ay leedahay naftaasina dimat dimat اllahi wa dimatu rasuulih faqad akfara qofkaasi waa dilaaciyey dimat allahi walaa yurix mana ursanayo ma udugsanayo raa'ixat اljanna waina riixaha jannada udugeeda la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati arbaciina khariifa afartan gum meel loo soconayo afartan sano weeyaan meel loo soconaya jannada udugeeda laga helaa صaxaxahu tirmidiy وعn abi hurayrata waxaa laga warinayaa xadiidkan isagaa sanadkiisu ضaciif weeyaan lakin macnihiisu sax wey waynu arki doonaa maxaa yeelay sanadkiisa waxaa ku jira nin la yihaahdo yزيid ibn زiyad الqurayشhi ضaciif اxadiثna imaam abi xaatimna uu yihi waa munkar اxadiiث abu hurayra radi الlahu taعalى canhu wuxuu nabiga ka warinaya salawaat الlahi wasalaamu aleyh qala wuxuu yihi man acaana عalى qatli muؤminin man acaana qofkii ugu gargaara calىa qatli muؤminin qof mu'mina dilkii qofka ugu gargaara bishatri kelimatin walow kelimad yani gobolkeedba ha ahaatee kelimad dhinaceedaba ha ahaatee qofka ugu gargaara laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa maktuubun iyadoo uu ku qoran tahay bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda iyadoo ay ku qoran tahay aayisu min raxmat illah macnaa wejigiisaa loola jeedaayey aayisu min raxmat illah kii ka qustay naxariista ilaahay qof muslim ah dilkiisa qofka ku caawiya walow kelimadba ha ahaato qof muslima dilkiisa qofka ku caawiya caawintu waxay noqon karaysaa xoolahaaga bal waa caawimaadda ugu weyn weeyaan waxay noqon karaysaa ku farxid aada ku faraxdo damaashaad iyo dabaaldeg aad u dirto reerkiina iyo reertolkaa oo laaya dad muslimiin aad ku faraxdo taasay noqon karaysaa taa iyadaa xadiid baaba ku soo arooro fi sunan abi daawuud ku sugan sanadkiisuna uu xasan yahay in sha allah oo nabigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh man iktabat ictabatna waa la yidhaahda lafdi kale waa loo shaqlaa qofka ku farxa biqatli mri'in muslimin laa yaqbalu allahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla qofka ku farxa qof muslima dilkiisa ilahay kama aqbalo maalinta qiyaamaha ah waajib iyo sunno toona ilahay kama aqbalo subxana wa tacaala marka waa isu macno dhow yihin weeye xadiidkan iyo xadiidka وعn abi هuraيraةa radي الlahu taعalى عanhu عan النabiyi slى الlahu عlيه alي وsلم qala wuxuu yihi man acaana عalى qatli muؤminin qofka gargaar ka geysta qof muslima dilkii bishaطri kelimatin walow kelimad gobolkeedba ha ahaatee markuu dilay haddaad tidhaahdid bagah alla ileh waad la wadaagtaa weya laqiya allah ilahay waa la kulmaa ywma alqiyaamati weeyaane maktuubun iyadoo ay ku qoran tahay caynayh bayna caynayhi labadiisa indoo dhexdooda aayisun kii ka quustay min raxmat اllah ilahay naxariistiisa rawahu imaamu axmed baa wariyey wbnu maajahna waa wariyey wa fii isnaadihi maqaalun baa ku sugan oo ninka aynu sheegaynay baa ku sugan sanadkiisa ibnu maajah iyo bayhaqi way soo saarayaano waa saciid ibn waa ninka la yihahda yaziid ibn ziyaad alqurayshi xadiidka ugu dambeeya waxa weeyaan an mucaawiya mucaawiyata bna abi sufyaan weeyaan oo xadiidka waxa warinaya imaamu nisaai axmed bn xambalna musnadkiisa xaakimna waa soo saaraya sanadkiisuna saxiix weeyaan imaamu dahabina waa saxiix yeelay sheekh naasirna wuxuu kusoo saarayay silsilat alaxaadiid asaxiixa mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu tacala canhuma ayaa wuxuu yihi samictu rasuul اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka alle oo dhahaya kulu dembin dembi walbaba casa allahu an yakfirah waxaa dhacaysa inuu ilahay dhaafo dembi walba waxaa dhici karta inuu ilahay iska dhaafo ilaa rajulu qof mooye yamuutu kaafiran gaalnimo ku dhinti shirki iyo gaalnimo ku dhinti qofkaa lagama yaabo suurtagalna maa inuu ilahay u dhaafo aw amase arajul aw irajulu weeyaan ka labaad qof yaqtulu mu'minan buu dilay mutacamidan isaguna ula kac buu qof mu'mina u dilay kaana ilaahay u dhaafi maayo oo wataynu soo aragnay aayaddii qur-aanka ahayd أخرجه النسائي والله سبحانه وتعالى أعلم